Maamulka degmada Xudur ayaa deeq raashin ah oo ka timid hay-adda Sodma u qaybiyay in ka badan shan boqol oo qoys oo danyar ah. Goobta lagu qaybinayo deeqda raashinka ayaa waxaa goobjoog ahaa Gudoomiyaha degmada Xudur, Gudoomiyaha xafiiska arrimaha bulshada degmada Xudur, odayaal, haween iyo caruur. Gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin Axmed ayaa ka warbixiyay deeqdan ka timid hay-adda Sodma, taasi oo loo qaybiyay bulshada danyarta ah ee magaalada Xudur.
unagee koo barowne raashinkii oo lahana geysiyey dadkan shacabka lahanka tala gale oo hana geysiyey dowladda soomaaliya dowladda koonfur galbeed gaar ahaan hay-adda sadma hay-adda nasiibooyinka maareynta unoo qaadanaan afka dadweynaha reer hudur eediyadaasiin ku hambalyayeena waan iyada maanaha wayba arakorne raashinkan ka badanaa in lahana geysiyey arakorne run ahaantii armadeena arma oo maanaha eelin ka baanayo deegaankan deegaankan siisa ogdiinba dhibaato badan ku jarte dhibaato badan ha hayte meeshiini waa ilaahay wadate roobna male horeyna abaarayan jara jarti dadki isnaraasan dadki jeeka an nasiib shannagadiyo raashinki laani geysii liduulmaad raashinka laani geysii likiduulmaad raashinkiisho kawndeed dhiibane inti aalow dadki linka tala galee siini eed eeda mahadasi yaarsinka nagaana eedda maareynta dowladda soomaaliya dowladda koonfur galbeed lanqanlankii barnaamijyada ka luglaay iyo hayadda maanaha gargaarka dhiibtiboytumangoos yala geysiyey raashinkaas eedyadana sinkamaad nagaan insha allah Qaar ka mid ah qoysaskii ka faa'iidaystay deeqdan ayaa ka mahad celiyay.
abaaraha iyo nasiir raashinaan inaysaani dowladda dhaha iyo lafta garan iyo maamulka gobolka boqolkii boqol mahad nagaana raashinka nii yaryi abaara ku darta meydka eeda abaarhuun ku darta walaalayaal mashin kuwa sidaane maareynta i masiibooyinka in raashin anigaysiyaan abaartana obiyaan dhibkana qaadan ee gudoomiyaha degmada gudoomiyaha gobolka kuugeene ciidamada kulli mahadsanin ilaahay muraada saala adiga khirliirana la saysa fayla warangeeriyam meeli lahanin qadari boqolkiiba iyo afartanka salaamiin ummadii hanin darti tawaalaysanayni ilaahay anka mahadin dhanka hadiibi anka mahadin qoob ilaahay hanin uqaad alxamdulillah Deeqdan ayaa waxaa baahi weyn u qabay qoysaska danyarta ah ee ku nool kaamamka ku yaala magaalada Xudur taasi oo wax badan ka tari doonta baahiyihii ay qabeen maadaama ay wajahayaan dhibaatooyin dhanka nolosha ah